aada iyo aad waa mahadsantihiin waa subax aada muuqaaliya waayo waa sanadkii sideedaad ee bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa uu ka furmayo magaalada hargeysa waana bandhig aada uga weyn kii hore oo sanadba sanadka ka dambeysa wuu soo kordhayay runtii hadday noqoto tirada dadka kasoo qeybgelaya iyo tirada dalalka kasoo qeybgelaya iyo mawduuca laga hadlaayo iyo sanad kasta wax cusub oo soo kordhayayba barnaamijku wuu ballaadhay waanaanu magaaladuna waa wada diyaar dalkiina waa wada diyaar marka aada baan ugu faraxsannahay in sanadkan ay kalkii sideedaad ay nooga furanto bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa magaalada hargeysa marka sanadkan mawduuca aad uga hadli doontaan muxuu yahay sanad kasta mawduuc baanu soo hadar qaadanaa sanadka hore mala awaalkaanu ka hadlaynay sanado ka horeeyeyna waxaanu ka hadlaynay mawduucyo lamid ah oo ay gobonnimadu ka mid tahay sanadkan markaa waxaanu diirada saari doonaa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo spaces oo aanu af soomaaliga ku macnaynay waa maxay baradaydu qofku barada uu ku nool yahay barada uu ku fikeri karo me ama goobtiisa ama meeshiisa ama inta uu qofka u gaarkaahe uu ku nool yahay eeu maskaxdiisa maaragtay ku cabiri karo oo uu fikradiisa kusoo jeedin karo marka sanadka waxaan ka hadlaynaa ereyga afgreens oo lagu yihahdo spaces laakiin soomaalida qoloba ay si u macnaysay laakiin anagu aanu qaadanay ereyga barada ama baradaydii haddii aad fikrad naga siisid hal abuur intee leg iyo bugaag intee leg baa sanadkan kasoo qayb gelaya runtii sanad kasta waxaanu saaraa maxaan ku rahday gaar dal gaara baanu gaar u marti qaadnaa oo dalkaa waxaa ka yimaada aqoon-yahano iyo qorayaal iyo haddii badankeed leeyahay mufakero iyo suugaanyahano marka sanadkan waxay noo marti ah nigeria sanadkii hore malawi baa ahaa marti sanadkii kasii horeyna kenya saasay u badnaayeen laakiin sanadkan dalkii ugu weynaa africa maxaan ku rahday hadday noqoto tira ahaan qawmiyado kala duwan ahaan iyo xagga literatureka ama suugaanta ugu weynaa baanu martin oo ah oo waa dalka nigeria waxaana ka iman doonaa dad fara badan baa ka iman doona laakiin saddex qof oo gaar aan usoo marti qaadnay oo matalaya nigeria ayaa jooga waana professor sonduro oo ah macalin barasar oo jaamacadda mareykan wax ka dhiga laakiin imika jooga nigeria iyo doctor okay indibo isaguna ah qora aada u caana oo isaga qudhiisu macalinka jaamacadda maraykana laakiin imika isna ka yimi nigeria iyo tuma nicolow oo isagu sanadkii hore noo yimi oo ah qofka xidhiidhka ba noo furay oo ah laba sano hore yimi oo ah qof maaragtay aada ugu xidhan hargeysa international book fair ama bandhiga caalamiga ee bualkarismamulka saddexdaa qof baa marti weyn ka ah waxaa jira dad kaloo fara badan oo ama journalist ah haddii badankeed leeyahay ama aqoon-yahano kale oo iska dalka ka imanaya laakiin saddexdaa qofba ayaa ka hadli doonaa maxaan ku dhahday bandhiga laakiin afar iyo toban dal oo kale kaana bay ka imanayaan qorayaasha kale ama gabayaaga kale ama mufakerka kale ee kasoo qeyb gelaya bandhigan marka aad baa loo ballaaran yahay oo sanadkan dee laba iyo soddon qof baan maraynaa dadka dibadda inooga imanaya dad fara badan oo soomaaliya oo qaarkoodna ay ka yimaadeen maxaan ku dhahday geeska africa qaarkoodna badankooda ay dibadda ka yimaadeen ayaa iyaguna buwaagtada soo bandhigi doonaa intaa waxaa sii dheer dadkii ku nool somaliland oo maxaan ku dhahday ama ha noqoto qorayaal ama ha noqoto suugaanyahano ama ha noqoto artis kale ee maaragtay ama fanaaniin ay ka qayb geli doonto bandhiga iyaguna iscabirkooda kusoo bandhigi doona ilaa iyo inta ay ku jiraan sawir qaadayaal fara badan oo iyaguna soo bandhigi doona maaragtay artistic form ama ama waxyaabaha maaragtay ay sawireen ay la wadaagayaan ummadda inteeda kale marka in ka badan boqol qof baa waxay kusoo bandhigi doonaan wax soo saarkooda maskaxeed ama ha noqdo boog ama ha noqdo hees ama ha noqdo sawir ama ha noqdo maaragtay asolid midab la la sawiraayo marka aad bay u badan yihiin mufakerada kasoo qaybgeli doona ee wax soo saarkooda maskaxeed kusoo bandhigi doonaa waxaad ii sheegtay bandhigan inuu yahay kii sideedaad marka ma kula tahay dhalinyarada waktigan imika la joogay inay u bislaadeen qiimaha wax akriska runtii horta isbed isbedel weyn oo dee waktigu kenya wuu jiraa ummadeena markasta waxaa la odhan jiray waa maaragtay oral society oo waa madaafka un ka hadashaa laakiin xaqiiqutaa way iska soo bedelaysay sanadihii uu dambeeyey imika waa sanadkii sideedaad ma odhan karo intaasoo dhan maaragtay guushaasoo dhan waxaa la bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa laakiin waxaan aqoonsanahay sideedii sano u dambeysay isbedelka dhacay inuu aada iyo aada u ballaadhan yahay dee waxaad ka sidaas qaadataa un inta buog ee wareegaysay markii aanu laba kun iyo sideedii bilownay tiro ahaan boqolaal sano may dhaafaynin maantana magaalooyinka hargeysa iyo barco iyo maaragtay boorame ee dhalinyarada bugaagta ay qoraan yar ayaa boqolaal sano u dhaafay sanadkii oo labada bugfeere dhexdooda intay soo saaraan ba intaasa marka aynu ilownaba dadka maaragtay dibadda ku noole wax qoraya marka aad buu u badan yahay wax soo saarka af soomaaliga ku qoran weliba sugaanta qoran weliba af soomaaliga ku qoran taasi waxay markhaati cad u tahay inay jiraan akhristayaal fara badan iyaguna oo buug lama soo saarin haddaanay jirin cid akhrisanaysa oo maaragtay soo dhaweynaysa marka waa run oo dhalinyaro iyo waayeelba runtii iminka waxaad moodaa in bisayl fara badan inuu jiro iyo baahi loo qabo buugga iyo maaragtay wixii ka ag dhow